dowlad goboleedka Gaarisa County iyo kambanigaasi ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda jidka weyn ee isku xira gobolkan oo ah iminka jidka la doonaya in isbuucyada soo socda laami la dhigo wasiirka dhulka iyo wadooyinka ismaamul goboleedka Gaarisa County Axmed Aadan Hira shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in markii ugu horeysay guud ahaan gobolkan uu noqdo mid laami leh ee waxyaalo badan baan ka wada hadalnay ee waxaa ka mid ahaa kambaniga inuu soo guurahayo oo shaqada uu bilaabahayo kambaniga halkii uu degi lahaa ee meeshii biyihii ay ka dhaansan lahaayeen carooyinkii wadooyinka lagu qodayo meelihii laga qodi lahaa waxyaalo badan baan ka wada hadalnay maanta kambaniga ma jiraan wakti ay idiin sheegeen oo shaqadaasi ay bilaabayaan
waxay noo sheegeen shaqadaasiytu labada usbuuc ee soo socota inay soo guuri doonaan oo shaqadii si toosa ay u bilaabi doonaan shaqadan waa shaqo weyn oo saad u ogtahay maarata waddo aada u dheer waaye waxaa la rabaa inay lagu dhameeyo soddon iyo lix bilood saddex sano inay tahay marka programka iyo maaragtay shaqada siday u soconayso waan waan wada qaybsanno waan ka wada hadalnay maanta mudane axmed aadan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowlad goboleedka gaarisa county ay ka go-on tahay dhammaan isku furidda wadooyinka waaweyn ee gobolkan saad u ogtahay countiga nato maxaa la dhihi jiray oo hadda nooguma horeyso inaan maaragtay hadda ti wadadii aan nooga horeynay wadadii waad ogeed kismaayo road waan sameynay laami baan ka dhignay magaalada markaan soo galnay iyadoo burbursan oon maaragtay aan ilaa iyo provinceka laisku socon karin baan imaanay waa tii aan hagaajinay jaamacaddii maalin hore maaragtay ardayda lagu laayay wadadii xumeed ee maaragtay ayada ahayd waan bognay hadda launching baan ku sameynayna magaalooyinkii ilaa iyo haluuqo ilaa iyo maxaa la dhihi masalaani ilaa iyo dhadhaab ilaa iyo madoogaasha sabcountiyaasha waan isku furnay ilaa iyo kun iyo toddoba boqol ee kun iyo toddobaatan iyo lix kilomitr oo waxaan samaynay maram roads ah hadda maanta haddaad u socoto banaaney uma baahno inaad madoogaasha marto ashaadiin iyo maaragtay xagarjareer baad maraysaa waxay kuu qaadanaysaa three hours inaad banaaney aada joogto marka dhulka waan isku soo dhaweynay daanyeere ilaa iyo banaaney baan isku furnay marka wadooyinkii waan samayn haynaa waan ku tala jirnaa magaalada gaarisa hadduu insha allah hadduu ilaah yiraahdo sanadka dambe wadada buulamadiina waxaan ka dhigahaynaa maxaa la dhihi jiray laami inaan ka dhigno magaaladana inta laamiga kusoo maaragtay ku hartay inaan ku wareejino laami inta noo soo hartay hadduu ilaah yiraahdo jidkan oo wejigiisa hore ku ekaan doona deegaanka madoogaasha oo u jira in ka badan boqol iyo konton kilomitr xarunta gobolkani ee gaarisa ayaa wejigiisa labaadna waxa uu noqon doonaa mid la gaarsiin doona deegaanka wajeer isla deegaanka wajeer gobonatuuraha deegaankaasi mudane axmed cabdulaahi ayaa sidoo kale wuxuu xariga ka jaray labaatan iyo siddeed kilomitr oo dowladdiisu ay ka dhistay gudaha magaaladaasi wadooyinkaan samayn hayno midba wakti bay dhammaanaysaa marka waxaan isdhaanay haddaan isula wada sugnaa dadkii ayaan ka xidhaynaa gaadiid ku walbo markii dhammaata inaan furno marka maanta waxaan furaynaa tan insha allah iyo markaan halka dhammaanana waxaan aadaynaa taa kale oo deep road oo bulahodan xaggeed aydana waan furaynaa maanta insha allah labada waa la dhameeyey oo ganjuuriya xaggeed u socotana shaqo fiican ayaa ka socoto contractorskii shaqaynayay waxay noo ballan qaadeen insha allah bisha labaiyo tobanaad intaay dhammaanin ka hora inay wadooyinka kulli ay ka baxaan axmed cabdulaahi ayaa waxa uu sheegay in hantidaa loo soo dhiibay ismaamul goboleedka wajeer ay noqotay mid iminka dadka ku dhaqan gobolkan ay si rasmi uga faa'iidaysanayaan taasoo uu ku sheegay in gacantooda ay iminka ku jirto tan waxay tusaysaa in devolution ay shaqaynayso shilimaadkeeda oo noo imaado meesha ay galeen waad u jeedi waddadan isku xirto deegaanka gaarisa ilaa iyo mandheera waxay halbowlo u tahay dhaqaalaha iyo isku socodka guud ahaan gobolkani waqooyiga bari haddii la dhisana waxay noqonaysaa mid dadka gobolkan ay ku nooloodaan horumar rasmi ah iyo weliba iyo weliba in ay gaari karaan qeybaha kale ee dalkani kenya gobolada kale ee dalka kenya guud ahaan waxaa ka jira laami isku celcelis gobolkanna waxaa ka jira in ka yar ilaa boqol kilomitr oo laami ah maxamed faarax shire v o a gaarisa